bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal rafaela melobi shinuugtan iyo sulbanil daratan baa ka dhawaada warka yaraabnima idaacadda raadiyaha baydhawasingahayta qodobada warkaanan qodoor kulan dhegeystayaal haddii la yaraalo kunagadiisin dhuunsu doontan weliba kumide munaasabadda labaati liti juun oo lkaqobdi muqdisho iyo gobolada dalka oo dhan askari ka dhimatay rasaas dikiradii dabaaldega labaati liti juuna wararkiin ka dambeeya ee shirka golaha wadatashiga qaran ee koonfurmaha ee muqdisho kooxo hubaysan oo dilkajeysi degmada yaaqshida muwaadin soomaaliya oo tuuray dadka dili dalka jarmalka iyo qareenka donald trump oo beendartiya dhanka xanabi shaatigiisu ka shaqaysta jari rafayla dhegeystayaal weliba waa heraabnimo sabteeda taariikhana ka beeganta labaatii lita bilo lixaad ee juun sanada lamada kun labaatii kowda dhegeystayaal intaas welibaana qodobadii heraabtan warkaananku doorkoon ha ka dhawaada warkii u faahfaahsan dhegeystayaal magaalada muqdisho iyo inta badan gobolada dalka soomaaliya weliba xalay la kaqobaday munaasabada lanka dabaaldegaahi lixdii kow guuradii ha ku wareegtay markii gobolada waqooyi iyo ku xuruubeen gumeystihii ingiriiska oo ku beegnaatay labaatii lita juun ee sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ku qeybgelay munaasabada xuska labaatii lita juun oo lakaqowday madaxtooyada weliba nuusan hambaliyay dhammaan shacabka soomaaliyeed sanad guurida lixdii koodaad ee markaasi ku wareegtay maalintii xoriyadda gobolada waqooyi madaxweynaha oo khudbad ku jeeday munaasabad weliba uusa bandhigay taariikhda halgankii xurnimadoonka dalkaana usoon markaas shacabka soomaaliyeed ee gobolada waqooyi ka amaanay doorasho gobonimo usaan ka dhiirigeliyay in markaas anis iscafiyan waana markaaseytii midoobanna waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo
waxaan kale oo ishaydu qabatay khadiijo wasiiradda oo caawa afka soo xiratay markii la yidhi koronihii dadka kulli afka waa wada furteen waxaan xasuustaa hobolladii nakuuma markay xanuunsatay oo cisbitaal martiina ay ku jirtay iyo khadiija ku noqnoqonays markaas afka uma xirnayn mar ay timi waxay tiri cisbitaal martiinaan ka imid waxaan ku yidhi yaa ku soo geliya meeshaan horta adoo afkaaga furan yahay waxay tiri cirbaddaan sugaya cirbadda cirbaddii way qaadatay weli afkaa u xihan hadda markii koronaha cirka marayna afkaa u furnaa marka waxaan weydiinayaa sababta afku xirata caawa waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan caawa inaan u hambalyeeyo caawa waa habeen wanaagsan waa habeen farxad aada iyo aada u leh noo ah maxaa yeelay waa labaatan iyo lixdii juun oo aan inagu xorriyadda qaadanay kowdii julaay xaqiiqatiin waxa weeye kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii labaatan lixdii juun waxay noo ahayd habeen taariikh leh oo ummadda soomaaliyeed ay aada isugu soo baxeen beertii xorriyadda ee magaalada hargeysa lagana taagay ama laga suray calankii soomaaliyeed oo ahayd markii ugu horreyso ciid soomaaliyeed laga taagay waxaa xusid mudan waxay ahayd habeen u baahan inaan dib u fiirinno waxyaabahaan ka xasuusanno waxaa ka mid ahaa abwaankii allah u naxariisto oo hadda dubbe uu noo sheegay gabaygii yaraa uu ka tiriyey goobtaas ee ahaa cabdulaahi suldaan timcadde allaha jannadiisii naxariistiisi siiyo isagoo qiiraysan oo xamaasad badan ay hayso yuu wuxuu tiriyey tix gabay ah xoogaa yar yuu ka taabtay bal anna xoogaa yaraan ku daro wuxuu yidhi saaxirkii kala guurnayay sarreeyoo ma nusqaamo aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar waxay noqotay tix taariikhda soomaaliyeed baal dahab ka gashay oo mar walba oo aan xorriyadda u dabaaldegayno ay tahay inaan soo xasuusanno waxay ahayd habeen qiiro badan oo qaali ummadda soomaaliyeed ku ah oo qiimo leh oo farxad badan wadatay shacabka soomaaliyeed meel kasta ha joogaane shucuurtoodii iyo xamaasadoodii iyo dareenkoodii soomaalnimo ee wadaniyad xakameyn waayeen waxay ahayd habeenkaas habeen farxad badan waxaan waxaa ka horreeyey habeenno badan oo israel iyo horseedkii leegada ay soo mareen dhibaatooyin badan ay hoyan waayeen
dhinaca kale magaalada hargeysa ee deegaanada somalilan weliba laku qawaday munaasabadda labaatii lito joon welibana ku qeybgalay mas-uuliin uu sukumid iyo madaxweynaha somalilan mudane muuse bixi cabdi madaxweyne muuse bixi cabdi weliba uu sitay qoddadheer in sharaxay shuruucdii weliba xeerarka asaasiga ee africa ee kudharada ee isticmaalka reer yurub ee xuduudaha ee markaas kalasuubi muddada markaasaytii jaray muddaduuna jarnay welibaan ku guuleysnay markiiun horena todobada doorasha ee sdeeda madaxweyne iyo iska bedeleysay nabadle oo qofiyo codhe weliba saasaytii eray madaxweynaha somalilan mudane muuse bixi cabdi dhammaan goobihii lagu qabday munaasabadaha labaatii lito joon weliba laga teegaya calanka buluuga ee soomaaliya saacada markii hayti litisaac ee saaqdi dhexe iyo on markaas la riday rasaas lanka dabaaldego markii gobolada waqooyi iyo ku xuroobeen gumeystihii ingiriiska oo kabeganati labaatii lito juun ee sanadkii kun sagaal boqoli lixdankii inta la xaqiijiyay laam askariya ka dhimatay rasaas likridi munaasabad lanka dabaaldegaay lixdii koo guuradii ah ku wareegtay markii gobolada waqooyi iyo ku xuroobeen gumaystihii ingiriiska taaseyti oo ka dhiiday magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle munaasabada weliba ku sugnaaye mas-uuliyiin ku tirsan maamulka hirshabeelle oo sukumid ay gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe welibana askarta amuudi iyo shal tirsanaan ciidamada xooga dalkii weliba ahaan haramacada wararka wararka ka bahaya xalay weliba markaasyo sheeganaya in rasaasta iyo wedarsen lamada ciidan ee booliska sida gaarka intou baran ee ramacad iyo weliba xan xooga dalka mas-uuliyiinta sarsare ee maamulka hirshabelle iyo laamaha amniga magaalada jowhar weliba ku hadalna falkan abahaata dadka ku nool magaalada jowhar weliba yo sheeganaa inyo cubso dareeman intii darartii munaasabada waana dhiyaasi rasaasta sanad kasta markii la deera bilo labaatii lito juun iyo kowda luulyo weliba hamiinkii markii la saaro calanka dhiriday rasaas dabaaldeg e welibana rasaasaseytii ku dhalaasay khasaaro dhimasho dhaawace geeka oo sabtee weliba qorsheeya in magaalada muqdisho kulun kuwa dhidan golaha wadatashiga qaran oo kooban wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo saasoo kale madaxweyneyaasha shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir haabahaato muuqata inay markaas ridan dhiyow shirkaas shirkan oo lagu ku hadlaya arrimaha doorashooyinkii weliba howlihii ku qabsoomay tan iyo heshiiskii labaatii todobadii may weliba ka dhaladay kureed kulunka khadka internet oo markaasi kuwa dhadan golaha wadatashiga qaran magaalada muqdisho weliba madaxda dowlad goboleedada kurooge madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigaren oo shalay deeriy meeles taaseyti oo markaas sheenasiina shirkareedan dhihi waqhtigii lan qorshay madaxweynayaasha maamulada puntland jubbaland hirshabelle iyo galmudug iyo weliba la filaha inyo hadeeran magaalada muqdisho walibana warar abahaayo sheegahayna in reed lanfirio qaar kumid ee qodobadii heshiiska doorasho oo markaasi kadeeri labaatii todobadii bilii meey howlaha doorashada soomaaliya ee xil saaray ra-isul wasaare maxamed xuseen roble weliba xiligan meelfeyl maraha iyo on markaasiti dhawaan la filow in guud ahaan dalka ay ku bilaabdaan howlaha doorashooyinka xildhibaanada lamaada mina wararka hanoodeeraha degmada yaakshid ee gobolka banaadir iyo weliba ayo sheegaha in kooxuhu waysinyo ku dileen sarkaal ku tirsanayay ciidanka booliska soomaaliyeed qofkii la diliyay weliba laka magacaabo jiray cumar idriis walibana la dilay walibana la dilay xillo markaas sigalahay masaajidka yaala agaarka saldhigga degmada yaakshida qofkan weliba la sheegay inuu sahay mu-adin oo simiy markaas lanka sahay degmada oo markaas ka shaqeeyay sanado badan saldhig sheeb weliba nuu sahay o b i qoraha saldhigga degmada yaakshida weli weliba kuguda jana dhegeystayaal warkii hiraanmo idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo inka dambeyntii n gobolka new york ee dalka mareykanka weliba xanibay ruqsadii sharciga ee usu ku shaqeeya jari raadi oo ahaa qareenka madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump kuliyad markii maxkamadda racfaanka ee gobolka seti ogaatay inuu sabeen ka shaqeeyay doorashadii mareykanka ee lamada kun iyo labaatankii kadhiyadii n raadi oo todobaatii todoba jar eeya sheegay in doorashadan likaxadii donald trump habahaato maxkamadda racfaanka welibay sheegtay in been cabuur cad ee iyo weliba marin habaabin eh ka sheegtay doorashadii markaas ka guuleysay madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga ee joe biden warkii dhegeystayaal isinku dhuunsaasan idaacadda raadiyaha baydhaba saaxiibyaal garaabnimadan intaniinka dhenya